bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xilligan oo kale habeen walba jimcaha mooye aad kala socotaan raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeennimo sabti ah oo ay axadi soo galayso taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeedii labaatanka bisha febraayo sannadda laba kun lix iyo tobanka qodobada caawa barnaamijka dhacdooyinka aan idinkugu soo baahin doona waxaa ka mid ah ugu yaraan inta la og yahay ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku geeriyooday dad ka badan soddon ruuxna dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaaray kadib laba qarax oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada baydhabo bartamaheeda dadkaasi waxay ahaayeen dad goobo maqaaxida oo magaalada ku yaalla ay ku qarxiyeen kooxo naftood hurayaal ah kuwaas oo goobaha dadka rayidku joogaan ay isku qarxiyeen dhimashada iyo dhaawacuba waa sii kordhayaan sida wararka kala duwan ee halkaannu ka helayno ay xaqiijinayaan cisbitalka guud ee magaalada baydhabo oo caawa buux dhaafinaya dhaawacyada dadka ay waxyeelladu ka soo gaadhay weeraradii halkaa ka dhacay iyana macluumaadyo kala duwan ayaan idinkaga hayaa sida ay wax u dhaceen iyo caawa cisbitalka guud ee magaalada baydhabo sida uu yahay waraysiyo arrintaasi ku saabsan iyo xaaladda magaalada baydhabo caawa sida ay tahay ayaan barnaamijka dhacdooyinka ah idinkugu soo baahin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyey ee magaaladaasi qodobada kale barnaamijka dhacdooyinkan caawa idinkugu soo gudbinayna waxaa ka mid ah magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda waddanka jabuuti oo lagu soo gabagabeeyey shirka hogaamiyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya kuwaasoo ka shirayay dardargelinta howlgallada amisom loogu magacdaray ka soconaya soomaaliya iyana macluumaad iyo waraysiyo ku saabsan ayaan idiin hayaa hadduu eebaydmo barnaamijkana waan idinkugu soo baahin doonaa qodobada kale barnaamijkeenna caawa ka mid noqon doona waxaa ka mid ah hadduu eebaydmo talisyada ciidamada biliiska iyo kuwa nabad sugidda ee gobolka banaadir oo la sheegay in la hoosgeeyey maamulka gobolka banaadir si howlaha amniga ee gobolka banaadir loo dardargeliyo taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa oo kulankii xalay lagu yeeshay magaalada muqdisho faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii la isku afgartay ciidamadaasi qaabkay u howlgeli doonaan qaabkay maamulka gobolka banaadir u hoostegi doonaan qaabkeese loo wajihi doonaa amniga guud ee caasimadda ma ka beddelnaan doonaa sidii hore yana macluumaadyo iyo waraysiya arrimaha la xidhiidha ayaan barnaamijka caawa idinkugu soo baahin doonaa hadduu ee baydmo ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka shabeellada dhexena waxa ay tuulooyin hoos yimaada jowhar ay ka sameeyeen howlgallo lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab kuwo kalena dhaawacyo loogu geystay iyadoo deegaano ay ku dhuumalaysanayeen ciidamadu ay dhammaan la wareegeen iyana macluumaad ayaan idinkaga hayaa gobolka galgaduud ee dhinaciisa bari waxaa iyana lagu soo warramayaa in dhaqdhaqaaqyo militariya ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midooda afrika ee amisom ay ka wadaan kuwaas oo lagu ugaarsanayo argagixisada baxsadka ka ah deegaanada gobolkaasi ka tirsan kuwaasoo in dhowaalaba ay baxsanayeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midooda afrika ee amisom iyana macluumaad ayaan idinkaga hayaa iyo guud ahaan wararka la xidhiidha argagixisada al-shabaab oo tan iyo markii ay wajahayeen weeraro iyo jab kala duwan oo dhinaca militariga ka soo gaarayay waxay bilaabeen inay si toosa oo aan dadbanayn u bartilmaameydsadaan goobaha dadka rayidka ay isugu yimaadaan waxaa tusaale loo soo qaadan karaa qaraxii habeen ka hor ka dhacay caasimadda muqdisho oo gooba dadka rayidku deggan yihiin ay ku xasuuqeen dad soomaaliyeed iyo tusaalaha caawa wararkaan idinkaga hayo magaalada baydhabo oo labada goobood ee baydhabo ay ku bartilmaameydsadeen dadkaasi dad shacaba oo goobo maqaaxidaha ku qaxweynayay hal askari oo ciidanka maamulka koonfur galbeed ama kan dowladda halkaa kuma sugnayn waa goobaha ay bartilmaameydsadeen taas waxay caddayn u tahay in argagixisadu bartilmaameedkooduba ahaa inay mar walba baabi'iyaan dadka soomaaliyeed cidday doonaan ha ahaadaane iyana macluumaad iyo khulaasayn arrintaas ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa maxamed cabdi ayaa farsamaynaya aniga warcadiya barnaamijka waa idinla socodsiinaya mar kale iyo dhacdooyinka waa tahay heeskaasi halkudhigiisu yahay warhooy qaraxudiin maahan iyo fanaanadii aaniraadi waa fanaanada xalwo maxamed naxar ay ku luqaynaysay gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka dhacdooyinka ah ayaan idinkugu soo baahin doonaa hadduu allah woodale raalli ka noqday heeskaasna waxa uu si gaara uga hadlayaa dhibaatooyinka argagixisadu iyo inay qaarkood ama dhallinyarada ku qaldaan in isqarxinta ama ishaligidda ay tahay wax diina laakiin waxa ay tilmaamaysaa heestaas inaanay isqarxintu ahayn wax diinta ku salaysan oo ay xaaraan tahay iyadoo weliba soo qaadanaysa tusaalooyin ay leedahay waxaan daliil baan ku tusayaa oo qur-aanka iyo axaadiista ah oo tilmaamaysa in isqarxinta iyo falalka noocaas ay yihiin wax diinta islaamku aan marna raad ku lahayn gabagabadeeda barnaamijka ah ayaad maqli doontaan heeskaas oo dhammaystiran hadduu ee baydmo aanse ku bilaabaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa gelinkii dambe ee maanta ka dhacay laba weerar oo qaraxyaa oo lagu qaaday gooba ay dadka rayidku degan yihiin waa gooba ay dadka rayidku ku qaxweynayeen oo ku taalla bartamaha magaalada waa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dad fara badan ayaa halkaas ku dhintay kuwo kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray iyadoo cisbitalka guud ee magaalada baydhabo lagu soo warramayo in caawa uu aad u buux dhaafiye dhaawacyada dadka ay waxyeeladu ka soo gaadha weeraradii ay argagixisadu galabta ku qaadeen bartamaha magaalada baydhabo ee gobolka baay dadka dhintay ilaa hadda waxaa lagu soo warramayaa inay labaatameeyo kor u dhaafayaan waxaa hadda khadka telefoonka magaalada baydhabo si toosa ugu jira waryaha warbaahinta qaranka uga soo warrama magaalada baydhabo siraaji sheekh isxaaq siraaji may maqlaysaa siraaji marka hore caawa bal xaaladda magaalada baydhabo iyo weerarkii gelinkii dambe ee maanta dhacay bal nooga waran
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay jawiga magaalada baydhabo caawa waa mid caadi ah kadib markii maanta laba qarax oo isku mar ka wada dhacay laba magaacidada ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxyaalo fara badan ay kasoo gaartay shacab aada u fara badan oo xilligaasi isticmaalayay wadada dheer ee dhex marta magaalada baydhabo qaraxyadaasi oo ka kala dhacay muqaaxid lagu magacaabo raydo iyo muqaaxid kale oo iyadana afaridoodka magaalada baydhabo ku taal runtii dhaawacyo aada u fara badan ayaa la gaarsiiyey cisbitaalka magaalada baydhabo dadka ku geeriyooday ayaa waxay kor u dhaafayaan ilaa iyo sodomeeyo dhaawacyadaasi ayaa agaasimaha cisbitaalka gobolka baay waxa uu sheegay qaarkood in waxyeeladii kasoo gaartay qaraxaasi ay u geeriyoodeen ay nagu geeriyoodeen cisbitaalka magaalada baydhabo waxaa sidoo kale cisbitaalka soo buux dhaafiyey dadyow aada u fara badan ehelada dadkaasi oo dhaawacyada qaba iyo kuwa geeriyooday cisbitaalkana caawa waa mid aada u mashquulsan goobihii maanta qaraxyadaasi ay ka dhaceenna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la wareegay amnigeeda waxaana had yartan runtii dadka wakti hore ayay ka kala horoodeen oo magaalada sidii hore ma ahan iyada oo laga cabsi qabo dhibaatooyinkaasi maanta ka dhaceen kuwa lamida inay ka dhici karaan magaalada baydhabo marka qaraxaasi waxa uu ahaa mid markii la fiiriyo ama qaraxyadii hore ka dhici jiray magaalada baydhabo ka duwan kana culays badnaa runtii oo dad aada u fara badan ay ku geeriyoodeen waayahay siraaji waxaad bal nool tilmaantaa qaraxyadu xaggee ka kala dhaceen qaabkayse u dhaceen marka hore xaggee ku bilowdeen qaabkay maxay kala dambeeyeen yaase dadka geysta waa dad noocea ilaa hadda haddii xog laga hayo
n aada umahadsan tahay qaraxyadaasi waxay ka kala dhaceen saan ku sheegay laba maqaaxidood oo ah kuwa laga shaaheeyo midka ugu horreeyay waxa uu ka dhacay station yar ama bar booliska ay ku leeyihiin magaalada baydhabo oo station ah aagiisa meel aana ka fogeyn maqaaxid oo galabkii si weyn loo fadhiisto waa labada meelood ee magaalada baydhabo ay u shidmeed oo galabkii dadka shacabka ay ku shaahayn jireen mana ahayn meel ay fadhiistaan dad mas-uuliyiin ah la waardeeyo mise dawladda koonfur galbeed ku jira ay soo fadhiistaan waa goob shacabka gaar u ah kow qarax waxa uu ka dhacay maqaaxida baridoodka agtiisa ku taala halkaasi oo dad naftooda halliga ilaa laba qofooda lai sheegay inay isu qarxiyeen goobtaasi markii ugu horreysayna dadkaasi laga shakiyey ciidan halkaasi ku sugnaa xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan ay ka shakiyeen iyagoo qorligu haya ay isqarxiyeen oo dadka shacabka intay ku dhex arareen ay halkaasi isku qarxiyeen oo halkaasi waxyeelo fara badan kasoo gaartay dhaawacyo iyo dhimisho fara badan geystay ayna kamid ahaayeen dadka ku geeriyooda dadkii maqaaxidaasi joogay oo iska lahaa milkiilayaasha maqaaxida kamid ahaa daqiiqad uma dhexeyn qarax kale waxa uu ka dhacay maqaaxida raba oo iyadana ah maqaaxid meel dadku ay ka shaaheeyaan oo dad danyar ah oo gabdho u badan shaaha ay ku karinayeen ma ahan goob maqaaxid ah oo xisada noocyadeeda kala duwan laga cuno laakiinse waa goob dhowr meel oo miisas ah oo gabdho danyara ay soo dhigteen oo ay shaaha ku karinayeen marka goobtaasi ayaa qaraxa kale uu ka dhacay waana isla goobtii qaraxii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee sida aadka looga da-ay uu ka dhacay marka waxaa halkaasi ku geeriyooday dad aada u fara badan oo xilligaasi isticmaalaya waddooyinka ama waddada dheer ee magaalada baydhabo oo laamiga ah kuwa bajaaj saarna kuwa gaari saarna kuwa iska lugeynayay iyo kuwa fadhiya oo shaaha halkaasi ka cabeeyey oo xilligaasi ku jiray shaaha cabidood iyo casariyadu meesha ka cabay marka wallahi dhibaatooyin aada u fara badan aan la soo koobi karin ayaa meesha qaraxyadaasi maanta ay sababeen cisbitaalka magaalada baydhabo mar aan tegey waxaa lagu mashquulsanaa runtii la tacaalida dhaawacyadaasi faraha badan ee waxyeelada kasoo gaartay qaraxaasi iyo daadgureenta miidad aada u fara badan oo la geeyey cisbitaalka magaalada baydhabo marka dad aada u fara badan oo wejiyadoodii la garan waayo isbedelay kuwa gubtay kuwa madaxyadooda ay maqan yihiin oo la garan waayey oo iyadana ilaa iyo sideed gaaraya oo meeshu yaalay oo xilligaasi dadkii ehelada halkaas imaaday ay garan waayeen marka beri ayaa la ogaan karaa marka ciddii ku dhimatay iyo dadka ay ahaayeen laakiinse waxaa igu maqaala in wasiir ku-xigeenkii wasaaradda hubkadhigista dhagacilinta maleeshiyaadka ee tababarada ciidanka uu ka mid ahaa dadka ku geeriyooday goobtaasi waayahay waayahay siraaji ilaa hadda ma lahayaa tiro guud dadka dhintay oo meesha ku dhintay
agaasimaha cisbitaalka gobolka baay waxa uu sheegay meydadka lasoo gaartay cisbitaalka gobolka baay inay kor u dhaafayaan ilaa iyo sodomeeyo xilligaasi waxau ahaa nin aada u mashquulsan runtii oo wax ka aan ku kala saari karin waana dareemi kartaa goob lagu baxnaaninayo dukaano kor u dhaafaya ilaa toddobaatan oo dhaawacyo ah meeladna meel ay yaaleen marka war adoo waa dareemi kartaa mashquulka agaasimaha waxa uu sheegay soddon kor bay u dhaafayaan waana hataa ii suurtageli weysa inaan cod kasoo qabto marka mashquulka meesha ka jira awgeed marka laakiinse waxaa jira dhaawacyo iyo ama meedad oo xilligaasi laga qaaday goobtaasi oo aan la geyn cisbitaalka oo xaafadaha magaalada baydhabo qaarkood la geeyey ayaa jira marka waxa weeye lama soo koobi karo beri ayaana la ogaan karaa tirada guud ee dadka waxyeelada kasoo gaartay waya waya maamulka maamulka koonfur galbeed ama dowlad goboleedka koonfur galbeed ilaa hadda ma ka hadlay dhibaatadan dhacday iyo bal xaalku sida uu yahay ilaa hadda miyay ka hadleen cid ka hadasha ma jirto haddii laga reebo qaar kamid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo soo booqday goobta waxyeelada ay kasoo dhacday ama ay ka dhacday oo dadka waxyeelada kasoo gaartay soo gaaray taliyaha ciidanka booliska gobolka baay iyo saraakiil ka socday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed haddii laga reebo wasiiro iyo maamulka oo ilaa iyo hadda ka hadlay warsageenka la hadlay mise ka hadlay arrimahaasi dhacay ma jiraan marka waxaa la rajeynayaa beri in ay
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo hadyeertan ku sugan magaalada baydhabo inuu booqan doono saa la ii sheegay ilwareedyo aan ka helayo madaxtooyada inuu booqan doono isbitaalka gobolka ba iyo qaar ka mid ah guryaha ehelada dadka geeriyooday marka haddii laga reebo laakiin ilaa iyo hadda cid ka hadashay oo mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed soomaaliya ma jirto waayahay aad baad umahadsan tahay siraaji sheekh isxaaq waryaha warbaahinta qaranka uga soo warrama magaalada baydhabo ee gobolka baaya iyo haa oo laynka si toosa ugu jiray waxaana uu iiga warramayay weeraradii argagixiso ee caawa ama gelinkii dambe ee maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay kuwaasoo ahaa laba weerar oo qaraxya oo ka dhacay bartamaha magaalada baydhabo ee gobolka baay halkaasna dad fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waana gooba maqaaxida sida waryahan uu sheegayo oo dadka rayidku ay ka qaxweynayeen xilliga weeraradu ay ka dhacayeen macluumaadyo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa ha yeeshee markan cisbitalka guud ee magaalada baydhabo ee gobolka baay agaasimaha cisbitalkaasi ayaan goor dhow qadka telefoonka kula xiriiray isagoo magaalada baydhabo ku sugan weliba cisbitalka gudihiisa ku sugan aadna ugu mashquulsanaa laakiin waxaan ka codsanin oo bal warbixin kooban naga siiyo ilaa hadda dhaawacyada la soo gaarsiiyey iyo inta cisbitalka dhaawacyadaasi ay yeeleen inta dhintay waxaase uu dhinaca kale ka warramayaa inaanay culayska intaa la eg cisbitalka dabooli karin oo baahidiisu ay aad u fara badan tahay bukaanada la keenana ay tankoo dha tanka dhaafeen ama tankii loogu talagalay cisbitalka uu dhaafay cabdifataax ibraahim xaanshi agaasimaha cisbitalka magaalada baydhabo ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey bal inuu ka warramo xaaladda cisbitalka walaal run ahaan maanta waxaa ka dhacay magaalada si aad u ballaaranaya ka dhacay alxamdulilah qaraxyaduna waxay ahayd laba qaraxay ahaayeen oo magaalada gudaheeda ay ka dhaceen magarad waa gartay isbitaalka aniga oo ku hadlay magaca sma isbitaalka waxaa lasoo gaarsiiyey tiro oo dhaawaca lixdan gaara baa lasoo gaarsiiyey ma garat waa gartay marka dhaawaca markaan ka hadlo lixdanka waxay noqdeen afartan labo dhaawaco la sooxiyeeya noqdeen ma garatay waa gartay afartan iyo labo toban iyo labana toban isdeed waxay noqdeen dhaawacyo iska fudud oo dib ugu laabtay guurahooda guud ahaan dhaawaca isbitaalka lasoo gaarsiiyey caawa hadda waqti xaadirkan kula hadlaayo saddex sagaalka habeenimo ilaa maanta qarax markuu dhacay dhaawacyo lixdan gaaraya la gaarsiiya marka waa gartay dhaawacyadaasu marka dhaawacyo halisa way ku jireen dabcan dhaawacyo halis ayay isugu jiraan waxaan hadda diyaarinaynaa dhaawacyadii aan wax ka qaban karno iyo dhaawacyadii wax aan ka qaban karin ayaa caawa ku mashquulsannahay wasaaradaha koonfur galbeed caafimaadka madaxweynaha koonfur galbeed wasaaradda federaalka gudahood ayaa waxay diyaar u yihiin in dhaawacyadii wax laga qaban karin in micnaha la qaado meelaha wax loogu qabanayo la gaarsiiya ma garat hadda ayaan ku mashquulsannahay dhaawacyadii isbitaalka wax ka qaban karo iyo dhaawacyadii markaasi aan waxba laga qaban karin ayaan kala saaraynaa habeennimadan ma garat waayahay marka ayaasime cisbitalka dhaawacyada lasoo gaarsiiyey wax dhinta ma jiraa oo cisbitalka la keenay guud ahaan markaan ka hadlo dhimashada waxay gaaraysaa isbitaalka lasoo gaarsiiyey sagaal iyo toban markaan kuu kala qaado dhimashada isbitaalka dadka ku geeriyooday waxa ay gaarayaan waxay gaarayaan afar ayay gaarayaan ma garatay waa gartay shan iyo toban dhimasho ahna waxay noqonayaan kuwo oo markaasi afar mid hadda oo waxaa jira oo dhintay dhimashada labaatan ayay gaarayaan ma garatay waa gartay marka waa labaatan dhimashada labaatan ay gaarayaan marka toddoba ayaa isbitaalka ku dhex dhimatay inta oberetionka saalada qaliinka ay saarnaayeen saddex iyo tobanna iyagoo meerad ayaa laga soo baadgureeyey goobaha qaraxyada ka kala dhacay ma garat waa gartay marka dhimasho guud ahaan waxaan ku oran karaa isbitaalka waxa la keenay iyo waxa markaasi isbitaalka gurihiis ku dhex dhintay labaatan ay isugu jiraan toddoba oo isbitaalka ku dhex dhimatay iyo saddex iyo toban oo isbitaalka loo loo keenay iyagoo meedeed ahaan ambalaasyada ay soo baabgureen ma garat waa gartay marka cisbitaal kale miyaa ku yaala magaalada mise waa un cisbitaalka hadda adigu madaxda ka tahay
isbitaalka isbitaalka waa isbitaalka gobolka obaay waa isbitaalka madaxa aan ka ahay oo agaasimaha aan ka ahay ma garatay waana isbitaalka ugu weyn waa gobolka oo dhan waa u koonfurgareeyaa gobolka baay iyo bakool iyo gadow iyo koonfurgareeyaa laakiin dhaawacyada hadda intaan la eg iyo dhimashada intaan la eg kabasity isbitaalka inta aad aad aad minaga uga weeyaa ma garatay waayahay isbitaalku awooddiisu inteebay la eg tahay marka kabasity iyo isbitaalka waa afartan sariir ayay gaaraysaa afartan sariir asagoo boqol iyo labaatan ah laakiin inta isbitaalkaada taageero fiican waa is- afartan sariir waaye isbitaalka waxaa in badan in badan taa u baahan yahay taageero aad ayuu u baahan yahay sabaygi xitaa waa u go-ay waa gurmad degdeg ayuu u baahan yahay ma garat waa gartay marka dhakhaatiir idinku filan ma haysataan ood ood ood la macaamisho ama la tacaasho ee dhaawacyadaas hadda yaalla cisbitaalka dhaawac qaraxyadii hore dhacay iyo waxay ku xiran tahay hadbaad awoodda qaraxa uu sababay ayay ku xiran tahay laakiin waqti xaadirka aan kula hadlayo awoodda dhakhaatiirta ma joogto isbitaalka hadda ka howlgasho iyo tiradooda iyo dhaawacyada inta la eg waxaa aad u tiro badan dhaawacyada aad u tiro badan awoodda dhakhaatiirta tiradooda ayaa aad u yar ma garat waa gartay marka dhakhaatiirta aad ayaa noogu yaryihiin waxaa ka howlgasha isbitaalka laba dhakhtar oo qaliimo ah hal dhakhtar lafaha iyo hal dhakhtar operation ayaa ka howlgalo labadaas dhakhtar intaa marka waa dareemi kartaa dhaawacyo intaas la eg oo ah isbitaalka biifo marka inay u baahan yihiin gurmad degdega ay u baahan yihiin waa gartay marka hadda ee, idinku maxaad qiimaysaan cisbitaal ahaan dadka marka isbitaal ahaan tirada hadda ayaan wadnaa shiftiga maanta shaqaalihii maanta dhan shaqaynaya ilaa caawa ay shaqaynayaan qofkaan shaqo lahayn xitaa way soo wada galeen gurmad degdeg ayaa ka wada dhacay qof walbo caafimaadka wax ka yaqaan ayaa soo gurmaday magaalada maanta shaqaynayay annagana hadda waxaan gudbinaynaa afar taageernimo markay tahay iyo tiradii oo markaas isbitaalka waxba aan ka qaban karin ayaan gudbinaynaa ma garat waa gartay marka dhaawacyada la idin keenay maxay u badan yihiin ee, rag iyo dumar iyo caruur hadday jiraan way isugu jiraan da'da kala duwan way isugu jiraan caruur iyo rag iyo dumar way isugu jiraan dhaawacyaduna waa dhaawacyo oo waxaad dareemi kartaa qaraxyada oo labada meel kala duwan ay ka kala dhaceen waa qaraxyo aad u culus oo weligeeda magaalada aysan ka dhicin qaraxyaduna waxay sab- sababeen dadku inay wada gubtaan ma garat waa gartay marka dhaawacyadan waxay u badan yihiin madaxa ayay u badan yihiin iyo caloosha ay u badan yihiin waxaa dadka wada galay geligooda dhan kuulal ayaa kuul ayaa ku wada aroortay ma garat waa gartay marka waa waa- dadkuna jirkooda badankooda wuu gubtay badankooda way guteen waxaana madax ka galay iyo caloosha ka galay waxa la yidhahda firir oo ah kuul oo kuwaas waa kushilmatooyinka caloosha ay reera galeen iyo madaxweyne ma garan marka khatarta ama culayska uu lahaa maxaad ku qiyaasi lahayd ee, dhaawacyada dadka soo gaaray iyo waxa dhacay qaraxa dhacayba qaraxyada wallaahi qarax aad u weyn oo ahaa kan ee, magaalada geeska gees laga maqlay baabuur aad loo soo bu- daafiyey oo waxyaabaha oo marata explosiveska ama waxyaabaha qaraxa lagu soo buuciyo ayuu ahaa ma garatay haddana waxaa lala egtay labada meel oo magaalada ay u ahayd faras magaalada oo galab walba laisugu yimaado dhalinyaro dad da-ah meesha lagu wada baashaal ayaan ma garatay waa gartay marka dadka hadda laydin keenay ma dad ciidan iyo mas-uuliyiin baa ku jira mise waa un dad rayid oo goobaha isaga jooga wax hadal noo keenay ma tilmaami karo hal qofood oo ciidan sheegta ama qof maanta oo darajo ka haysto oo dowladda koonfur galbeed hana qabto ama dowlad federaal ah kuma isan jirin shacab ayaa noo wada keenay ma garat waa gartay marka cisbitaallo kale miyaa magaalada ku yaala mise waa un cisbitalkan hadda meesha la keenay oo dhaawacyada iyo isbitaalka dhimasho ugu weyn kan weeye dhaawacyadoo dhan kan ayay kusoo furmeen goobta oo isbitaal dhaawacyada oo ka dhacay ayaa kan u dhow marka saa darteen waa isbitaalka keliya oo hadda ka shaqeeyo oo aad u baahan kaalmada ugu baahan isbitaallo kale way jiraan marka isbitaallada kale ma sheegi karo in waxyaabo kale la gaarsiiyo dhaawacyo kale laakiin isbitaalka aniga hadda madaxda ka ahay intaas ayaa uu soo gaarsiin karo culayska caawa isbitalka ka jira bal ka waran iyo dareenka idinka aad ku shaqaynaysaan wallaahi dareen aad iyo aad oo tiiraanyo u leh waxaad dareemi kartaa wax adiga aadan xulaynin durbada intaas laguu keenay oo dhaawacyo ah awoodoodana aadan awoodi karin dad walaalo ah oo islaam ah hortaada ay ku ruxbaxayaan oo isla markaasna cabacity iyo isbitaalka uusan la ekeen waad dareemi kartaa walaal waxaa meesha ka dhacay waad dareemi kartaa qaraxyo oo midiiba markaa u dhexeeya laba daqiiq keli ah oo baabuur ruumey ah buuxo waad dareemi kartaa shacabka sida uga baabaa waad dareemi kartaa ma garan
waa tahay dhegeystayaal raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ah ayaad nagala socotaan codkii ugu dambeeyey ee muusiga ka horreeyeyna waxa uu ahaa agaasimaha cisbitalka guud ee magaalada baydhabo ee gobolka baay cabdifataax ibraahim xaashi oo isagoo baydhabo ku sugan iga warramaya dhaawacyada cisbitalka magaalada baydhabo ee uu la tacaalayo caawa iyo xaaladooda sida ay tahay macluumaadyo kale oo ku saabsan waxyaabihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo iyo xaaladeeda sida ay tahay haddii wakhtigu noo saamaxo dib baan ugu laaban doonaa ha yeeshee markan jabuuti magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda waddanka jabuuti waxaa maanta ka dhacay shir hogaamiyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya howlgalka midowda afrika ee amisom qaybta ka ah kuwaas oo madaxdooda iyo madaxda dalka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxay ku shireen magaaladaasi iyadoo kulankana ujeedadiisu ahayd sidii loo dardargelin lahaa howlgallada midowda afrika ee amisom howlgalkaas oo ciidamada dalalka ay ka socdaan madaxdoodu ay ka shirayeen sidii hawsha loo dardargelin lahaa gabagabada kulanka waxaa laga soo saaray warmurtiye dhowr qodob ka kooban oo ka hadlaya waxyaabihii ay isla garteen madaxda ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo soomaaliya uga qaybgalaya shirkaas haddaba waxyaabihii ugu badnaa ee shirka intii uu socday diiradda lagu saaray iyo hadaladii kala duwanaa ee madaxda halka ay ka jeediyeen oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan wax ka weydiinaynaa waryaha nooga soo warama magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda waddanka jabuuti mikhail cabdirashiid barre oo hadda khadka si toosa ugu jira mikhail cabdirashiid bal waxaad iga warantaa shirkii maanta ka dhacay magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda waddanka jabuuti lasoo gabagabeeyey hogaamiyaasha dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya iyo madaxda soomaaliya maxay iskula soo qaadeen
warcadee aad baa umahadsantahay saaxiib shirkan oo ahaa shir si gaara dowladda loogu saarayey xaaladda amniga wadanka soomaaliya iyo sidii berbergelin loogu samayn lahaa howlaha ciidamada amisom islamarkaana kooxaha argagixisada meesha looga saari lahaa ayaa waxa uu ahaa shirinta badan madaxdu ay goobtaasi kasoo jeediyeen qodobo kala duwan oo ay kamid tahay in soomaaliya ciidamada ku sugan ee ee wadamadooda ka socda muujiyaan dadaal ka badan kii hore waxaa kaloo laisla soo qaaday in ciidamada soomaaliya latobar la siiyo oo ay iyada laftigooda xoojiyaan sida moogtahay holaha ammaanka ah waxay u qaban lahaayeen marka shirkan madaxdii goobta markii ay ka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya goobta ka sheegay in loo baahan yahay in ciidamada amisom ay dadaal xoogla muujiyaan waxaa sidoo kale madaxweynuhu sheegay in kooxda arsamo inta badan soomaaliya qofkii horeba laga saaray iminkana dowladda wax walba oo ay sameeyaan ay u tahay tusaale cusub ama barasho cusub oo ay ku baranayaan hanaanka dagaal ee ku aadan dhinacyada ee ku aadan kooxaha argagixisada marka intaa kadib madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweynaha kenya ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo weliba madaxyana ka socotay wadamada burundi iyo uganda waxay isla gaareen go-aan laga soo saaray ilaa labaatan qodob qodobada isla gaareen waxaa ugu muhiimsanaa in ciidamada amisom ay ka howlgalaan gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolka gabe dhammaantiisba la geeya ciidamada amisom oo halkaasi salmada noqda oo ay ka shaqeeyaan waxaa sidoo kale laisla gaaray in dowladaha kenya uganda iyo etoobiya oo ballan qaaday diyaaradaha helicobtarada ah inayana sida ugu dhaqsaha badan ay u keenaan diyaaradahaasi oo diyaaraduhu ka howlgalaan gudaha wadanka soomaaliya si ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliyada ay cirkiisa dhulka uga dagaalamaan kooxaha argagixisada waxaa sidoo kale kamid ahayd oo ay madaxdii wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ka codsadeen beesha caalamka in gebi ahaanba la joojiyo ilaha ay dhaqaalaha ka helaan kooxaha argagixisada ah ama taageerada dhaqaale ay ka helaan ama lacagaha loo soo marsiiyo oo arrintaasi ay noqoto mid beesha caalamka soomaaliya ka taageero waxay sidoo kale madaxda wada jirta ka codsadeen beesha caalamka in la xadido dhaqdhaqaaqa iyo weliba waxyaabaha ku saabsan dirista lacagaha marka loo eego intaa wa in laga shakiyo in beesha caalamku ay kala shaqeeyaan amisom iyo soomaaliyaba si nimankaasi u noqdaan niman cunaqabataysan oo aan waxba ka helin meelna waxaa sidoo kale laisla gaaray in qodobada kamidka ahaa ee goobta lagu soo qaaday ninkana ah in degmooyinka ama tuulooyinka lagala yareeyo kooxaha argagixisada ah ay dowladda soomaaliya markiiba biiso maamul deegaan maamulkaasi laga dhiso oo hoos yimaado dowladda soomaaliya si ammaankii aanu faraha uga bixin deegaanka ay ciidamadu qabtaan aanay ciidamadu keliya ka sugnaan oo markiiba la gaarsiiyo waxbarashadii caafimaadkii iyo weliba dhaqaalihii kale markaana ay dadka deegaanku markiiba ay dhistaan dad iyaga u madax banaan maamulka deegaankooda oo iyaga lafahaantooda ka qayb qaadanaya ilaalinta ammaanka oo dadku si ay u helaan dhiirigelin ku aadan shacbi inay la shaqeeyaan dowladda taasina waxay ahayd qodobada mid waxaa sidoo kale qodobka kale muhiimka ah meesha ka soo baxeen uu ahaa in ciidamada amis oo kala socda dhowr wadan ay yeeshaan hal tali soo qura hal meel oo laga xukumo ciidamadaas inay yeeshaan oo markii ay daban tagayeen ay noqdaan ciidamo ku wadaduwa hal amar keliya oo ka wada yimaada kumaander ay yeelatay ciidamada amisom kaasoo noqon doona mid ka mid a oo kulley wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ciidamadu inay noqdaan ciidamo meel kuwa ka wada dhaqaaqa isku soo dagaalama ciidanba ciidanka kale ay taageeraan waaya mikail arinta ku saabsan maxaa la yska yidhi dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya maxay wadamadaas dooroo ka qaadan karaanse wallaahi wadamada geeskan afrika ku sugan arrinta inta badan soomaalida iyo madaxda soomaalida ay daneynaysa waxay ahayd dhismaha ciidamada wadanka soomaaliya waxaad moodaa in ciidamada amisom inta badan uu ku badnaa marka loo eego dhinaca qalabaynta ciidamada iyo taageerada in la badiyo qalabka ciidamada amisomta ciidamada soomaaliya lafahaantooda waxaa laisla soo qaada waxay ahayd arrinta ku aadan tababaradii ay ciidamada amisom tiihayeen ciidamada soomaaliya waxaa la yidhi waa in la dedejiyaa tababarada ciidamada soomaalida isla marka ciidanka soomaalida ay helaan hoob ku filan si ay qayb lixaad looga qaataan ee difaaca dalka arrintaasi madaxweyne geele oon wax ka weydiinay waxa uu sheegay inuu jiro gaabis aan badnayn hase ahaatee arrintaa la xallin doono marka loo eego dhinaca tababarada la dedesin doono marka arrinta markii hore waxaad moodaa inay ahayd qaab isbarbaryaaca oo aan dhamaystirnayn oo dowlad walba ciidanka ka jooga ay ahayn kuwo si iskooda u howlgelaya iminka arrintan ah in meel dhul laga wada taliya ciidamada amisom oo dhan waxay sahlaysaa in go-aan walba oo kasoo baxa amisom oo mid meel qura kasoo jeeda marka ciidanka soomaaliyana waxay helayaan tababaro waxay helayaan qalab waxay helayaan taageero dhaqaale intaba waxaa shirkaan lagu codsaday ciidanka soomaalida la adkeeyo mushaaraadkooda inay helaan mushaaraad ku filan ciidamada ammaanka iyo kuwa weliba dagaalama intaba labada ciidanba inay iyagu noqdaan ciidamo hela mushaaraadkooda oo weliba madaxweynaha soomaaliya aada u adkeeyey in ay dowladiisa culayska saari doonto ciidankuna ay noqdaan kuwo iyaga ku shaqeeya ama ku dagaalama si niyad ah oo ay ka muuqato dowladnimo iyo wadaintaba laakiin ma cadda ilaahay iminka go-aan saxana wadamada soomaaliya ciidamada ka joogan kuaarin in ciidamada soomaaliya ay helaan dabaabaad iyo weliba diyaarado iyo weliba qalabka waaweyn ee ciidamada ay ku dagaalami karaan taasoo inkastoo soomaaliya cunuqabateynta dadka laga qaado haddana way xadidan tahay dadka keliya ee loo ogolyahay soomaaliya inuu dalo oo hubka gacanta laga qaato kumana badna marka arrinta laisla soo qaado waxay tahay ciidanka soomaaliya in la dhiso in ay tahay in laga guulaystay al-shabaab waana muhiimada maanta kulankan uu lahaa oo inta badan madaxweynuhu diirada saareeyey iyo madaxdii ka socotay soomaaliya waxaa sidoo kale ka qeyb qaadanaysa laakiin ka tirsan ciidamada soomaaliya oo iyaga nasaantooda goorta fadhiyey oo soo jeediyey in nimankan ka guulaysashadooda ay tahay arrinta keliya guusha lagu gaari karo in meesha laga saaro waxay tahay in ciidanka soomaaliya la dhiso iyaga yaqaan meelahay galaan iyagana garan kara qaabka wax looga xallin karo marka loo eego dhinaca dhumaalaysiga iyo meelaha ay galaan intaba waxaa sidoo kale qodobada laisla soo qaaday ka mid ahaa in beesha caalamka lafahaantooda maadaama iminka midooda yurub oo soomaaliya jira dhaqaalaha amisom ay sheegeen in labaatan boqolkiiba ay goyn doonaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan ciidamada amisom taageeradooda taasi waxay noqonaysaa mid naaqusaysa dhaqaalihii ay ugiseen marka loo eego ciidamada amisom iyo weliba taageerada kale ee dhinaca ammaanka ah taas lafahanteeda waxay madaxdu ka doodeen sidii loo heli karaa waddanka loo buuxiyo ama sidii labaatankaasi booskiiba lacagta ka maqan midooda yurub lacagihi tan jireen in iyadan booskii la buuxiyo iyo sidii dowladada lafahamtooda iyana ka heli lahayn arrimaha laga dooday ka mid ahay taasina waxay kaloo sheegay in kulamadan aan inta ku ikaan doonin oo madaxdu mar labaad kale isugu imaan doonaan xalna laga gaari doono si arrintan loo dabagelayo ama loo soo dhamaystiro run ahaantiina shirku waxa u muuday si uu ka muuqdo mudanaan aada u weyn marka looeego madaxda oo iyadu aada ugu soo jirnaa ama ahmiyad gaara u siinaysa soomaaliya ay cagaheeda isugu taagto mar kale taasna waxay ahayd mid meesha ku jirta laakiin ilaa iminka doorka waxay dhaliilaan beesha caalamka ee ku aadan in taageero buuxda ay helaan ciidamadii soomaaliya oo iyaga u baahan laqaantooda in ay istaagaan si looga maarmo ciidamada amsom
waatahay dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa raadiyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu idin kaga imaanayaa waxaa magaalada muqdisho xalay ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha hay-adaha amniga dalka kulankaas oo ujeeddadiisu ahayd sidii talisyada qaybta guud ee gobolka banaadir ee biliiska iyo nabad sugidda loo hosgeyn lahaa maamulka gobolka banaadir islamarkaana ay ugala shaqayn lahaayeen amniga guud ee caasimadda muqdisho ayaa kulankaasi waxa uu ahaa mid aad layskula soo qaaday arrimo kala duwan oo ugu dambaynna go-aano laga soo saaray kuwaasoo la xidhiira sidii talisyada qaybta gobolka banaadir ee biliiska iyo nabad sugiddu ay u hoostageen maamulka gobolka banaadir ulana shaqayn lahaayeen kulanka markii uu soo gabagaboobay kadib waxaa warfidyaenka la hadlay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa jenaraal cabdiraxmaan maxamuud tuuryare waxaana uu faahfaahiyey kulanka iyo go-aanadii ka soo baxay iyadoo kadibna aan idiin soo gudbin doono gudoomiyaha waa kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda oo arrintaasi soo dhoweynaya kuna tilmaamaya in amnigu ay wax weyn ka tari doonto ha yeeshee marka hore taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa jenaraal cabdiraxmaan maxamuud tuuryare bismillahi raxmaan raxiim kulanka halkan ka dhacay maahayn kulan caadiya waa kulan aan rajaynayo inuu wax badan ka bedelo amniga magaaladan iyo qaabka amnigeeda loo maamulayo gudoomiyihii kusumihii guddoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliiska iyo taliyihii nabad sugidda gobolka iyo aniga oo hadda wakiil ka ah taliyihii booliiska naftaydana ku matelaya halkan halkan caawa waxaa ka soo baxay go'aanno go'aanka koowaad oo ka soo baxa waxaa weeyaan gobolka banaadir inuu amnigiisa mas-uul ka noqdo asiga oo aan lagu hadlayn dad kale oo gobollo kale mas-uuliyaddoodu mas-uuliyadda gobolka banaadir ay ka hayaan ay la wadaagaan gobollo kale oo ay mas-uuliyad ka hayaan waxaa weeye waxaan rajaynayaa cadowguna ma niyad jebi doono shaqo badan baa la qabtay xanuunka dhacaya waa dareemaynaa waa dib ha loo noqdo dib loo noqon maayo wixii xala dhacay waa laga hor tegay alxamdulilaah gaari weyn oo laba boqoloo kilogaraam oo qaraxyaa ay ku xidhan yihiin ay ku raran yihiin gaari kaloo qaraxa oo int oo maaragtaa intoo kaleoo qarax ku dhow ay ku xidhan tahay maleeshiya shan ka badan dhibkay geyso lahaayeen iyo wixii dhacay waa waa waa aad bay maaragta u kala duwan yihiin ciidamada geesiyaasha ah ee isku dhigay qaraxyada ee shacabka badbaadiyey aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intii dhimatana ilaahay ha u naxariisto marka ciidamada geesiyadaa laga reebo goobta waxaa ku dhinta laba qofaa ku dhimatay marka laysku daro shantaa maleeshiyada gaarigaa weyn ee laba boqoloo kilogaraam ee qaraxa wada gaariga kale ee qaraxa waday marka laysku daro isla goobtaas waxaa ku dhimatay laba qofoo shacaba marka laga reebo ciidamada geesiyaalkaha isku dhigay waxaad dareemi kartaan inta khasaaraha sida loo yareeyey baad dareemi kartaan in bagtigii amba saamayntii ka dhalatay waa laga yaabaa inay guryo dad ku dumeen ilaa saddex ilaa afar qofaa naloo sheegayaa oo saaka la ogaaday oo in bagtigii amba saamayntii ka dhalatay qaraxa ay samaysay marka waa ilaahay mahaddiis waa laga hor tegey siday wax rabeenna waxba uma noqon manana niyad jebi doonaan waan ognahay shacabkeennu wuxuu shala u adkaysan jiray maanta uma adkaysan karo shala dawladnimadu ma rajo badnayn shacabkii dawladdu iskuma xirnayn maanta dawladnimadii baa kortay cadowgii tuulooyin yaryar buu ku soo haray shacabkii baa waddankii dhisaya magaaladii iyo waddankii dhammaa bilicdiisii soo noqonaysaa waxay doonayaan waxaa weeyaan kala cadhadha yaan dhismuhu soconnin yaan meelaha laysugu yimaado oo lagu raaxaysto ha laga kala cadhadho oo maaragtay sidii beeraha lagu nasto waxaasoo dhan maasajka amba farriinta ay bixinayaan waa farriintaas maanta waxaad la socotaan meesha taargetka ahayd waxay ahayd meel shacab meel shacabku usoona siina tagaan waxaad la socotaan markii hore waxa taargetka ahaa amba bartilmaameedka ah waxay ahayd meel shacabku usoona siina tagaan xarumihii dawladda maaha maanta bartilmaameed shacabkiyaa bartilmaameed ah maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ee hoos taga oo taliyaha booliiska gobolka banaadir iyo taliyaha nabsudda gobolka banaadir oo wixii caawa ka dambeeya ka amar qaadanaya maamulka gobolka sida go'aanadii shirkan ka soo baxay iyo shirkii amniga ee maanta golaha wasiirada ka soo baxaba guddiga amniga wasiirada ka soo baxaba waxaan rajaynaya inay wax badan magaaladan ka bedeli doonto in cadowgu ciidamadeenna militariga ahaa oo xoraynaya tuulooyin ka xoraynaya in mar dhow laga xoray doono meelaha shabeellada hoose ay uga harsan yihiin ay ka soo abaabulayaan saadaashu waa guul waxaan leenahay shacabku yuu niyad jebin wax badanoo qaab badan oo amniga loo sugaayana in la saxo broseskeeda baa socda oo fadhiga caawa uu ka mid aha waxyaabaha loo qabtay intaa markaan ka baxo waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heedihiis amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku halaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo hay-adaha amnigae raacsan adduunka qaabka amniga loo sugo magaalooyinka in hadda kadib loo sugo oo maamulkii degmadii maxaa yeele waxaa kala maqnaa xogtii iyo awooddii iyo maamulkii oo shacabka ku xidhan ayaa hadda ka hor kala maqnaa shirkan amba kulankaani ujeeddo in laysku xidho kii xogta haayoo nabad sugidda ah kii awoodda haayay ciidanow boliiska ah maamulkii degmada oo shacabka ku xidhnaa oo ilaalaan ku xidhnaa markay wada kulmaan oo guddiga amniga degmada uu samaysmo oo guddiga amniga laanta uu samaysmo waana samaysan yihiin hadda naftooda maaha inay samaysnayn laakiin kuwaas baa hadda kadib lagula xisaabtami doonaa waxaan leenahay marka maamulka gobolka banaadir annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idiin tababarno inaan idiin qalabayno inaan idiin dhiiri gelinno inaan siyaasaadka aad uga baahantihiin amni ee dawladda ah barabowse laka qorno ee wasaaradda amniga ilaa golaha wasiirada idiin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmadaa ka mas-uula laantaa ka mas-uula kulammada meeshaan waxaa ka soo baxay degmadii hadda kadib wax ka dhacaan mas-uuliyad bay yeela doontaa waxaa wax laga weydii doonaa guddoomiyaha degmada iyo labadiisa talise hoos taga hoosaa loo sii dhaadhici doonaa waxaa wax laga weydii doonaa laanta iyo waaxda yaa halkan ku qornaa wax iska furan ma jiri doonaan dadaalkii la waday baa la nidaaminayaa shaqo badan baa hore loo soo qabtay shaqo badanna way socotaa laakiin marka baysku saxan yahay meesha laga amba qaadanaayo amba cagsaarta wax la yidhaahdo markay saxan tahay waa adkaysan karaan shacabku xanuunnada dhacaya waa u adkaysan karaan in maalin oo dhibkani dhammaanayo ayayna ogaa maaragtaa ku sabri karaan laakiin marka bayska uusan sax- saxsanayn oo wax kasta ay soo noqdaan oo mar kastay wax dhacaan aan fariisanno oo aan dhahno maxay wax u dhaceen oo iscanaananno macnama samaynayso kulankii caawa dhacay madaxduna waa ka warqabtaa kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka amniga waa ka warqabyaa maanta asigaa guddoominayay guddigii amniga ee arrintaa ka shiray guddoomiyaha kusimaha guddoomiyaha gobolka uu joogay caawa waxaan halkan u nimidna inaan farsamo ahaan wixii maantay guddiga amnigu oo go'aan ku gaaray in farsamo ahaan aan u- u dhaqan gelinno ayaan halkan u fadhin- u fadhinaa wixii ka dambeeya isbuucaana maamulka gobolka waxay noo sheegeen in wax badan oo dhaqdhaqaaqa la samaynayo waxaan leenahay shacabku yuu niyad jebin annaga taliyana wasiir taliya booliis hadda kadib waxay raacdaysan doonaan cadowga saa kow iyo meeshii la dhihi jiray meelaha ay joogaan baan aadi doonaa annaga gobolkan amnigiisana dadka ka madaxa ayaa wax laga weydii doonaa annagana meelaha ay waddanka uga harsan yihiin maamullada kale talisyadooda ayaan dhisi doonaa ciidamada kale maaragtaa aan ugu talagalnay nabasuurda ka tirsanee bannaanka aan ugu talagalna baan howlgeli doonaa militariga baan la shaqay doonaa halkaasaan u badnaa doonaa magaaladana dadkeedii baa ka shaqay doona shaqadu waa kala saarnaa doontaa annagana waxaana la soo weydiisan doonaa caawin maxaan idinku caawinaa maxaad u baahan tihiin maxaan dawladda idinkuu sheegnaa shaqadu sidaasay u kala baxsanaa doontaa wax badanoon idaacad in laga sheega ahayn baa halkan lagu go'aansaday waxaan rajaynayaa maamulka gobolka banaadir inuusan marti uga noqon nolosha muwaadiniintiisa iyo horumarkooda inuusan cid kale marti uga noqon wax ay muufo iyo maraq isugu jira siday u cuni lahaayeen inaysan cid kala warsan aan rajaynaynaa waa dad u bisil hadday ewel ku jirtay taliya nabadsugeed iyo taliya boliis ma idinla og yihiin wasiir amniye wasiir arrimo guda ma idinla og yihiin waxaan rabaa inaan idinkuu sheego idiin sheego haddaad wax qabsataan ducay idinkugu darayaan ducay idinkugu darayaan hiil iyo hoo anoo ka wakiila taliyihii boliiska anoo ka wakiila oo amarka wasiirka amniga ku shaqaynaya anoo nafteyda ka wakiila waxaan bixinayno maxaanku idhaahdaa oo oo wax- waxa aan sheegayno waa wax intaasoo dhan aan wakiil uga ahay annaga waxaan idinla garab taagannahay hiil iyo hoo waxaan idinla garab taagannahay gacansiin waxaan idinla garab taagannahay talo waxaan idinla garab taagannahay qalabayn ciidankii in la qalabeeyo waxaan idinla garab taagannahay in la tababaro waxaan idinla garab taagannahay qorshayaalka amniga oo aad dawladda dhexe uga baahantiin inaan qaadno golaha wasiirada golaha wasiirkeenna amniga marsiino golaha wasiirada la geeyo golaha baarlamaanku ay sharciga ka soo dhigaan waddankaani wuxuu u baahan yahay cadow aan khayru caadiya oo aad u xunbaa dagaalka nagu wada waa inaan si khayru caadiya loo dhaqmaa magaalooyinka kale aan tagna waxay leeyihiin ciidamo difaac shacbi la yidhaahdo ciidamada difaaca shacabka ciidamo la yidhaahdo oo aan booliis ahayn oo aan nabad sugid ahayn ayay leeyihiin inaad samaysataan ma ga- wax idiin diidan ma garanaayo oo aad inta barabowsal ka soo qortaan dawladda soo weydiisataan adunkuna aad samaysataan ciidankaas wax idiin diidaayo ma ma garanaayo inaad dhaqaalihii amnigan lagu sugi lahaa aad gobolkan banaadir shacabkiisa shacabku waxay idinku garab istaagi karaan waxaa weeyaan amnigooda wixii lagu sugayo inay bixiyaan oo aan ahayn wax caadiya waa in qarash gaar ah oo amniga lagu sugayo shacabkan gobolka banaadir diyaaray idinla yihiin inaad int- ka dhaadhacsataan aad ka qaadataan amnigoodana la sugo hooyada muufada gadaysa mar waa inay ogaataa muufadii laga qaadi jiray haddii shan xaba laga qaadi jiray caawa ee la- boqol xaba laga qaaday meesha loo qaaday yaa yaa loo qaadayoo degmada ku cusub waa inay ogaataa waxaasoo dhan waxaa ka shaqay kara adinka ma aha in in saca laga rabo in in in in faraska madaxa laga rabo ma ahan hadduu hadda ka hor farasku madaxa ka rarnaa meesha munaasabka in laga raro adinkaan ugu hogaamin kara aad iyo aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamul gobolka banaadir amniga awelba waa u xil saarnaa laakiin waxaa la saxay mafaahiim baa la saxay hadda wax guudoo oo loo haysta qaabkii wada shaqaynta fahamka laga haystay baa la saxay laakiin qaanuunkeenna baa qoraya sharciga sharciyadeenna lixdameeyadii ilaa toddobaatameyadii soo baxay baa qoraya in maamulka gobolka banaadir amba maamul kaste amba maamulka gobolka hiiraan maamulka maxaanku yidhahda garoowe oo amnigiisa asagu mas-uul ka yahay ciidanka amnigaah ee ka shaqaynayana gobolkaas ay asiga hoos tagaan waa wax sharciyadeenna ku yaalla wax cusub maahan laakiin dib u noolayn caawa waxaa la sameeye waxaa weeyaan in dib nool loo nooleeyo sharciyadaas maamulkina awood la siiyo asagoo uu taliyaha booliiska iyo taliyaha nabadsugidda degmada la xisaabtamo oo asagu ku shaqeeyo haddii uu ku shaqayn waayo oo ay amarkiisa qaadi waayaan oo shacabkii iyo isku xirmi waayaan oo asagoo riboodka soo qoro waxa cusub caawa oo awoodda lagu siiyey maamulka gobolka banaadir waa taa awood oo hadda la cusub la samaynayana ma ahane waa wax la noolaynayo shuruuc badan waddanku dib uu dhismayaa shuruuc badan oo dhimataa jirta qaab qaabab badanoo dawladnimadu u shaqaysay oo dhinsanay baa jira marka maalinba waxaa la noolaynayaa qodob muhiima marka qodobka caawa la noolaynaya waa qodobka aad iyo aad u taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa jenaraal cabdiraxmaan maxamuud tuuryare ayuu ahaa oo shir jaraa'id qabtay markii xalay kulan ay magaalada muqdisho ku yeesheen saraakiisha hay-adaha amniga kulankaas oo ujeeddadiisu ahayd sidii talisyada qaybta gobolka banaadir ee booliska iyo nabad sugiddu ay u hoos tegi lahaayeen maamulka gobolka banaadir oo ay ula shaqayn lahaayeen amnigana loo dardargelin lahaa dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa arrintaasi waxa ay ku tilmaameen mid wax weyn ka tari doonto ammaanka caasimadda muqdisho waxaanay tilmaameen in ujeeddadu tahay sidii ammaanka caasimadda muqdisho si wada jir ay ugu wajihi lahaayeen talisyada qaybta gobolka banaadir ee booliska iyo nabad sugidda iyo maamulka gobolka banaadir oo isaguna xogahaya macluumaadyada bulshada degmooyinka kala duwan ee gobolka ku nool ula wadaagayaan si markiiba ay jawaab uga bixiyaan talisyadaasi qaybaha gobolka banaadir ee booliiska iyo nabad sugidda kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye ayaa waryaheenna cabdirasaaq maxamed faarax shiino waxa uu weydiiyey bal marka hore arrintan ama go'aankan iyo qaabka la doonayo in amniga caasimadda muqdisho wax looga qabto waxa uuna ku jawaabay sidan kulankii xalay wax kale maahayna wuxuu ahaa kulankii xalay wax kale maahayna wuxuu ahaa kulan oo degdega oo la xiriira xaaladihii ugu dambeeyey oo magaalada muqdisho ay gashay oo qaraxyadii hanuun hore dhacay horena qaraxyo kale ay ugu horreeyeen marka dee wixii haddii ay soo noqnoqonayaan magaalada muqdisho inay arinteeda dadka ay qusayd oo dadka qusayd markaan leeyahay waa dadka muqditaa magaaladu caasimad oo madan inta badan ka dhacayda waayo laakiin maxaa maamulka gobolka qadir mas-uuliyad goonihi ka saaran marka oo ammaan darrada soo noqnoqoto marka maamulka iyo ciidamada ammaanka nabadgeliyada oo taliyaha booliiska iyo taliyaha nabad sugidda iyo gobolka banaadir taliyayaasha gobolka banaadir oo qaybaha cabdixakiin furi iyo jenaraal calibaad aanaga soo qayb galay marka muhiimaddu intaasay ahayd waxayna ahayd in looga tashado xaaladda oo magaalada kusoo noqnoqota in badan muhiimadda marka kulanka laisugu yimid oo kulanka degdegaa keena sidaasay ahayd waayaha marka kulankii ugu dambayntii markii la hadlay waxaa soo baxday in amniga magaalada muqdisho lagu wareejiyo maamulka gobolka banaadir kulankana gudoomiye adiga ayaa u matalayay maamulka gobolka oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda in laidinku wareejiyo ammaanka gobolka maadinka codsaday mase kulanka ayuu ka soo baxay walaahi dabcan de kulanka barasayskaasi dee wax un awal iska soco jiray muddo dheeray ahayd amnigu inuu yeesho maaragtay muhiimad gooniya uu yeesho dadka maamulka uu quseeyo iyo dad yani inay wixii qof lagula xisaabtamo inay yeelato waa aragtay hadda ciidamada ammaanka inta badan waa dee markii la yidhaha taliyaha nabad sugidda qaranka soomaaliyeed markii la yidhaahdo waa ummadda soomaaliyeed oo maanta soo jeedin oo taliye u yahay booliiska sidoo kale laakiin dadweynaha sidaad og tahay markii maamul gobol uu jiro maamulka gobolka iyo laamihiisa ammaankaa la yidhaahda marka dee mas-uuliyaddaas inay culuqaadato muhiimadda taasay ahayd maahana wax hadda anagu aan gooyo oo codsano ma ahayn waayahay socdeenay ahayd haddaan codsanana anagu dee xaqaan u leenaha dadkan mas-uuliyaddooda annagay nasaarataha gobolka banaadir degan waa taa marka een, qaabkee een, maamulkiina gobolka aad u wajihi doontaan een, sugidda ammaanka magaalada muqdisho
wallaahi dabcan dee hawlahaas hawlaha farsamo waaye waxaa un hadda sida waxa loo sheegayo uma dhamaystirna laakiin de annagu inaan isku day samayno oo magaalada muqdisho ay noqoto magaalo maaragtay ammaankeeda een, la sugo ee, la tashado maadaama hadda toddoba iyo tobankii degmo ee, gobolka uu ka taliyo ee, guddoomiyaal degmooyina ay jiraan shacabkiina annagu gacanta ku hayno Een, inta badan waxaa soo noqnoqota marka shacabka iyo aan la hadlayno ee, degmooyinka intaba inay jirto dee eh, culays oo xagga eh, ciidamada ka jira oo eh, tusaale hadda eh, booliiska saldhigyada ay kuleeyihiin iyo nabasugida saldhigyada kuleeyihiin waxaa laga yaabaa degmadiiyo bannaan in meelo kale loo diro oo meelo kale ay ka howlgalaan oo la yidhaahdo ama jid hebel xira ama meel hebela maaragtay madaxda madax hebela soo degayda aada marka dee degmadii waxay noqotay degmo iska firaaqa ah laguna eh, magacaabo in eh, talisyo booliis ay ku yaalliin ama nabad sugid ay ku taallo firaaqana iska oo maaragtay ciidamada meelo kaloo looga maarmi waayo marka dee waxaan annaga xukunada ma leh waxaa muhiima marka inaan annaga aan aan aan arrintaas ka dhiidhino oo aan nidhaahno war dadkaa shacabka oo annagu mas-uulka aan ka naho maalin kasta la qarxinayo maxaa mas- yaa mas-uulka ah marka hawlahaasu hadda sida oo oo loo dhigaayo maahan waxbaa ka dhiman laakiin muhi- inta badan waa dhowdhow yihiin waayahay suuragal ma noqon doontaa marka een, degmadii qof lagu dilo ama qarax uu ka dhaco in mas-uuliyadda een, waxaas dhaca lagula xisaabtamo een, maamulka degmadaas iyo iyo ciidanka jooga saraakiisha u talisa wa- wa- si- waxa waxa ugu muhiimsan oo oo- oo kulankan eh, uu u yimid een, kulankan hadda de dabcan kulankii koowaad oo uu nina saxaafadda ay aragtay ahayd laakiin kulamo hoosaa jiray oo waayahan oo dhan socday oo ilaa guddoomiyaha hadda oo oo cusub cusub u yimid socday oo magaalada muqdisho iyo amnigeeda waa ogeeda hadda dee inta hadda guddoomiyuhu uu joogo dhacdooyinkii hadda ugu dambeeyey eh, dhacdadii habeenkii dhaweed iyo midii kaloo hadda ka dhici jirtay een, eh, leedo iyo eh, gudoomiyaha xataa waa magacownaa hotel saxafi wixii la weerarayo xataa waa magacownaa marka dee dhacdooyinkaas soo noqnoqday iyo kuwii kale ka horreeyaba ma ahayn hadda eh, maamulka gobolka banaadir markii uu isweydiiyey gobolkan inuu ammaan u baahan yahay mas-uuliyaddan qof qaadana u baahan yahay marka waxaa eh, ka ratimaaya mas-uuliyada ka ratimayda oo ah haddii hadhow in la xisaabtamo oo gudoomiyaha degmada lala xisaabtamo eh, taliyayaasha saldhigyada ee ku yaala degmooyinka ayagana lala xisaabtamo muhiimadda halkaas marka mas-uuliyada ka ratimaya hadhow marka waxay noqonaydaa gudoomiyaha degmadu inuu maaragtay eh, shaqadaas si toosa markii loola wareego inuu asaga laftirkiisu xilkiisa ku wey karo taliyayaashu ku wey karaan qorshaha hadda la wadaa waa waa sidaas farsamaana hawlo farsamaana dhiman marka insha allah ayaguna waa dhamaystirmi doonaan sida maaragta hadda oo oo- oo laleeyahay waa la hoosgeeyo saas waayo eh, waa ma socotaa hawshaas weli waxba wax yaraa ka dhiman laakiin hawl socota waayo hawl dhamaystiran maaha laakiin waayahay maxamed sidaad ka warqabta hadda magaalada waxa ay ku soo hartay keliya eh, in al-shabaab ay qaraxyo ka geystaan inkastoo aysan dhicin weerar toosa in lasoo qaado Een, siday kugu siday kula tahay in qaraxyadaasi lagu xakamayn karo markii een, arrinta gobolka la yidhaahdo wallaahi dabcan horta eh, waxaan rabaa shacabka oo oo gobolka banaadir degan inaan u sheego Een, qaraxyada al-shabaab ay geysanayaan oo hadda eh, eh, marmar magaalada muqdisho ka dhacaya waxaa ka badan inta la fashilinayo oo ciidamada ammaanku ay gacanta ku dhigayaan marka eh, dadka shacabka ah oo gobolka banaadir degan iyo weliba mas-uuliyiinta intaba waxaan rabaa inaan u sheego annaga waxnagasideeda qarax meel laga riday iyo midna nama niyad jebi doonaan Eh, mas-uuliyadeennana waa guda doonaa Een, waxyaalaha sida lagu yaray karana waa sida hadda aan ku tala jirno ku dadaalayno ah in mas-uuliyaddii qof yeelatay annaga waxaan dareensannahay mas-uuliyadda inaysan maaragtay mas-uuliyad iska baahsan inay tahay oo oo maaragtay ciidamada ammaanka ka mas-uula in la leeyahay waxa aan dareensannahay waa taas waxaan isleenahay marka haddii mas-uuliyaddu dad lagula xisaabtami kara ay yeelato oo oo oo markay waxaasu dhacaan subaxiiba xil looga qaadi karo ama galabkiiba xil looga qaadi karo mas-uuliyaddaas waxay noqonaydaa mas-uuliyad qof leh dhibkuna inuu sidaas ku yaraan karo marka haddii la iska fadhiyo dee la fiirsado wuxuu wuxuu waa wax iska soconaaya iska socon doona laakiin mas-uuliyadda inuu qof yeelato sidii looga hortegi lahaa la sameeyo wuxuu qorshe uun hal maalin tala oo waxba ma tagta future wax oo oo lagu noolaan karaa muhiima marka dee haddii la tashado oo maamulka gobolka iyo laamihiisa ammaanka asagoo kaashanaya uu uu uu iskaashado waxaan rajaynaynaa qaraxyadaas iyo waxaas waa yaraan karaan waa aragteen oo hadda maaragtay waxaa laga yaabaa inay dadku aada uga warqabin hadda dad badan waxaa gacanta ku jira magaalada muqdisho hadda howlmahan dadkii uun bastooleyda ahayd iyo inka badan xataa waa waa hosa u dhacaa sababta keenaydana waxa waaye
dadaalka ciidamada amniga oo shaqadaas wadayeed
waa yahay n hadda xalay kulankan wuu dhacay waxaa la- waxaa laga soo saaray in maamulka gobolka amniga muqdisho lagu wareejin doono iyo saraakiisha nabad sugidda iyo booliiska oo idin hoos imaan doona n hawshu isla xalay miyaa n mas-uuliyaddii aada la wareegteen mase way dhiman tahay
ma kuu sheegay midaas hawlo farsamaa dhiman annaga de mas-uuliyadda gobolku mar kasta waa na saaran tahay waana na saarna marka weli hawlo farsamo yaraa dhiman laakiin annagu waa ka hawlgelaynaa kulankii xalay wixii ka dambeeyey waxaan rabnaa inaan ka hawlgalno amniga magaalada muqdisho sidii lagu sugi lahaa annaga oo iskaashanayna laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka intaba ay iskaashanayaan gudoomiyihii gobolkana hadda safar ku maqan yahay waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda sidii ugu degdeg badan inuu usoo galo marka de waa wa- taas waa idiin sheego weli hawlo farsamo yaraa dhiman laakiin annaga amniga gobolka sidii xalaba laydiin sheegay eh, waa ka hawlgeli doonaa hadduu ilaahay yidhaahda annagoo iskaashayna waayahay marka n ugu dambayntii n maxaad leedahay n bulshada soomaaliyeed ee muqdisho ku nool
bulshada soomaaliyeed ee muqdisho ku nool aan leeyahay em, waa aragteen magaalada muqdisho waxyaalaha ka dhacaya em, inta badan eh, hadda meelaha taargetka ah oo oo taargetka ah waa meelaha shacabku ay ay iskugu yimaadaan oo magaalada eh, indheheeda ah eh, tusaale wiyadoo kale markii la galay waa meeshii waxay ahayd eh, shacabka soomaaliyeed maalmaha ciidaha ama maalmaha jimcadaha oo ay shaqooyinkooda inta kasoo rawaxaan ay tegi jireen dadkii lagu laayay sabab loo laayay iyo hadda eh, dawladna kuma aysan jirin eh, hadday saas ahaa jireen hadda wixii sidii waa ka bedeleen marka maadaama hadda ay tagad yihiin goobihii shacabka isugu tegayo oo hoteeladii iyo beerihii iyo eh, badii iyo kulli meelihii muhiimka ah ay taargad yihiin shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dadaalaalna laga rabaa annaga iyo adinka oo annaga maamulkiiya iyo adinkoo shacabkiiya iyo laamaha ammaanka intuba inay isku deegnaadaan oo la wada shaqeeyo gudoomiye Hadda gudoomiye degmooyinka- gu- gudoomiye meesha su-aal baa iyaga soo baxday n meelaha dadka isugu yimaadaan oo dee ay ku nastaan muddooyinkan dee baabuurta waa tala dhigayo oo lagu qarxinayo meelahaas maamulka gobol ahaan ma idiin qorshaysan tahay n inaad ciid- ciidamo dhigtaan oo baabuurta gelaysa la baaro shalay shirkii ammaanka oo oo oo wasiirka amniga uu shir guddoominayo meelaha muhiimka dadka mas-uuliyiinta ka ah waa waa loo yeeray shirkana waa joogeen waxyaalaha lagala hadlaayana waxay ahaayeen dadkaas meelaha dadku uu isugu imaanayo oo goobaha ganacsiga oo ayagu ay leeyihiin dadku isugu imaanayo mas-uuliyadda dawladda ka saarana inay dawladduna dhankeeda qaadato ayaguna mas-uuliyaddeeda ay qaataan sababtaasna waxay ahayd eh, in maaragtay shacabku mar kasta uu badbaado marka arrintaas waa arrin shalana laga wada hadlay oo kulankii xafiiska ra-iisul wasaaraha ka dhacda maaragtay dadkaas mas-uuliyiinta xataa qaarkood loogu yeeray marka shaqadaas shaqo socota waa si fiican u socota kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed diiriye kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir oo ka hadlaya go-aanada la xidhiidha in talisyada qaybta gobolka banaadir ee booliiska iyo nabad sugiddu ay la shaqeeyaan oo hoos tagaan maamulka gobolka banaadir si howlaha amniga loo dardargeliyo waxaana uu ku tilmaamay arrintaas inay wax weyn ka tari doonto caasimadda muqdisho amnigeeda barnaamijka dhacdooyinka maantana waraysigaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa maxamed cabdi ayaa farsamaynaya anigoo warcadaya barnaamijka ah oo idinla socodsiinayay intaan mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan mid la mid a hadduu eebaydma waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo heeskii warhooy qarxu diin maaha iyo fanaanadii xalwo maxamed naxar tan iyo kula dambo nabadgelyo
aa adiga